أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الدرس الثالث درس السدحات من دروس أبي شجاع kitaabkii abushujaac kitaabkii abushujaac dirsishay saddexaad yagee ka bilaabaan oo ka saabsan dhahaara fii dikri shay min alcayaan almutanajisa ashyaa-ada oo nijaasowtay aanta nijaasawaas shay kumada ya ka saabsanya wamaa yadhuru minha iyo walay aantaas kumada daahirnagdaaw bidibaaqi madmadkooyo markii la madkooyo oo la magaarsiya la nadaamiyo la megmeged waa maa laa yaduhur liannahu maha ernahe magaasidu dahaaraha iyo dahaarada waxyaabaasha markaa u sheekoyani ha sheegna dibaaqini kumadeet waxyaabaha la daahiriyaa faslun hadaa kan fasulunki oo shalbiya waayo waa juluudu lmaytati baktigii magaarshe tadhuru daahirnagdaase bidibaaqi madgooyo ka daahirnagdaas ilaa jilda alkelbi ay magaarshii maahin walkhinziiri ilaa jilda alkhinziiri doonfar magaarshay maahin wamaa tawalada wajilda maagi magaarshay maahin tawalada dhaladay minhumaa ei doonfar koosho ku dhaladay oo min axadihimaa jilda maagi magaarshay maahin tawalada dhaladay min axadihimaa ei doonfar koosho ku dhaladay waay ei doonfara ku dhaladay inba axad koosho heshee ku dhaladay dhini kalena daahira jara taasa markun yaa daahirnagdaas magaar haddii bakto neef xayawaanka aynu daahirka xayawaanka safiinat safiinad safiinadii ah ka sheegnay xayawaanaadka maa inshal bahaana najisul cayn iyo daahirul cayn xayawaanka daahirul caynka iyo haddana shal bahe maa inshal bahe ma'kuulaad halwaan la aama ghayru ma'kuulaad xayawaan la hilib sheelin aamaan soo aantis daahireed xayawaanta aantis daahiree dhonkii la amay kiilin aaman olay haadoob hooba oo may waaha bakti maanaa kan lan aamaanna hooba dhamada bakti leh waayuse kan la aamaawna hooba si kayru sharciyan dhamadaya isunu bakti nagade xayawaanaadkaas dhan magaarsho hooba la medgooye daahir nagade medgeda medgooyowka macruuf waaye hoola xayawaanka markii laku siiba magaarka magaarkaas kaasi la medgooye may laku siibey wal all waliba oo fudul jildishay walisaamayaw yaa laku siibe fudulka may la reeyay magaarka markii neefka laku saara may kala dhegana hooyay hilibaa rahee waxyaaba badan rahee cafuunadaas walaas dhonaa laku saaree maado walaas oon ku siibaas yaa la dhehgeliyey dhiig yaa laku saaree waxyaabaha maado kulool oo yaa la dhehgeliyey geed ooyi la ra oo kale yaa laka asaliis yaa la geliy jari madii oo dadka kasaayaan reer baadidii oo kale marka markii magaarkaas la medgooyey magdooyowkaas sababtiis yaa daahirka nagade ilaa xayawaanka haddii aynu daahirin hayn magaarshii medgooyo maka daahir nagdaw sida eyka iyo doonfarka i wali isku dhaleen i koosho wali dhalay haywaan daahira ku dhali waxyaabahaas magaarsho haddii dhamadaan haddii la megdooyo daahir magdaaw ma yeelay ceentio yaa nijaas ee falaa yadhuru bidibaaqi begdoyow maka daahnagdaw sababta ma eta eentiyo iyo nijaase kaasna may baa daliilin ah aha ahaadiidtii rasuulka sala allahu alay wasalama lukuwiri inisaasetiya daliilingad ilaahay rasuulshay ma eray sala allahu calayhi wasalama doonfaarkii markii lagu hadlaay lianna kula minhumaa najisun halalhayaa falaa yadhuru jusuhu bacda almamaati min baabi owla liqowlihi tacaalaa ilaahay goolshaa daliilinga arantiyeedee khurimat ilaahay maari calaykum almaytatu khurimat calaykum almaytatu yacnii marka maytada ini xaaram eta saasa dalilinga suurat lmaa-ida aayadka saddexaad mayta may la reey markan kullu xaywaanin xaywaankaasi zaalat xayaatuhu nololiis zuuliyaa la reey bikayri dabxin sharciyin haddii oo maakululahmiyey fayadkhulu fiihi maa laa yaakulu lahmu xayawaanka lan aamaneen hagale haddii la goori baktilaynagde usuuni lan goori neeb kulli iskumad waaye xayawaanaadkaasoo dhan mayta may la ree markun bakta mayta may la ree walmaytatu wacadmu lmaytati bagtagii wacadmu lmaytati bagtagii laftiis wa shacruhaa shacru lmaytati bagtagii tantiis najisu nijaasuha ila alaadamiya aadamki maahin neefka baktiyey oo hayru ma'kuulka haayay dhammadii ama ma'kuula haayahi si oo hayru sharci aan dhammadii baktuu waa ernay hooba baktii baktidaas baktid waana sheegnay mugtahay kullu xaywaanin zaalat xayaatu bikayri dabxin sharciyin alere bakte marka xaywaankaas baktii tantiis i laftiis nijaas wahay ilaa haddii bani aadam ay maahin bani aadam hadduu ay bani aadam maywaaha ma nijaas waa baktin bakti bani aadam dhamaday dhamadooka nijaaso ma la er karo wakadalika may lamida baniaadanka ajzaaadiisa tantiis iyo waxyaabahaas ilaahay ma yeelay baniaadanka xaywaanaadka alkugadiisi waa karaamaysan ilaahay karaameey ilaahay qur-aanka may ka eray walaqad karamnaa bani aadama wahamalnaahum fi lbari walbahri warazaqnaahum min aayibaati wafadalnaahum calaa kathiiri miman khalaqnaa tafdiilan ilaahay saaseer subxaana watacaala ilaahay saaseer markuu ilaahay maadaama saas leey xayawaanka marku hadii bani aadamka malamade marku maanisheed hooba tantiiska deerta usoo dhamadi kudub amba jirshayka taabada nijaas mee mayba yani waxaruma tanaawulu laxmi madhig saas ilihaan maanisha mee bani aadamka xalaala wal aame malana jeeda maanaa eentis dhahaaradii marnama ku baxaas waay haddii nooli hadii haddii dhamadoo iskumad waay iskumad waay bani aadamka saas iyo xaaladiis ata kaas marka may baan ku bahaanaha sheyka markii oo sheyka markii la madgooy magdooyowka sababtiis ininka daahir nagdaw yaa sheykaasun ku bahaana liannahu may ha sheegnay dhahaarida magaasida lani ha erni magaasidu dhahaarati maybaa kuma tahaytay waxyaaba badan ha ka sheegni ma hayne dhahaarida maybaa shay oo wasaa-id ee madii aad dhahaarada in sheyga daahirida fadaasa adan maraas yaa jartay wasaa-ilka la maraaw dahaarada wasiiladii ee mayba kuma tahay biyo kuma tahay daabiq yaa kuma tahay madgooga markan wasiila min wasaa'il dahaarat yaa kuma data may kale kuma tahay ernayha shiida kuma tahay shiidaag walka istinjoode turaabta kuma tahay arrada ciidda oo kale yaan walka gabagaboyside marka maybaa letaha afartaas wasiil yaa leta sida biyo iyo magdoyowga iyo shiidaga iyo arada may kale letaa intaas wasaail shay ahayd masal wasaail dahaarati magdaasa kumade markuu sheeg marka nijaaso ku baada daahira nagade madgoyow sababtiis dahaaradana may leta magaasid afar eled magaasid iyo may kuma dahaha weysi kumade madii hal daahir gaadoyliley maanaha dad asqar hoob isku korweele magasadka kuleeta ineed mutawadi nagatwaay wakadalika alguslu gogoskan hadatl akbara korweele in markii may deeraas dahaari deeraas wakadalika taamumka satmi maqaasidi dahaarate kumaday wakadalika izaalatu najaasatin sasa kumadad ha sheegni kansi ha sheegni arrintam haddii saasete faslun hada kan fasilun kelshe biya waaye fi bayaani ma yaxrumu isticmaalu min alawaani wama yajuusu wabada-a bilawali faqaala walaa yajuusu walaa yajuusu isticmaalu awaani dahabi walfidati mayba ku galaanay fasalkan kan ana weele laka dhagama weel wali laka dhagamaw kan wala laka amaw lehaadii kan wala laka waraabaw lehaadii kan wala laka ama soorta laka amawle weel inta isticmaal shay banaan oo weel ee muslim qofka muslimka bini aadamka banaanta iyo inta kaliya fasalkan laka shal sheege weelka isticmaal shay banaan maybaa kumadaa may la rayhe wali dahab i fidlaha ku heri waayo dahab i fidla weel malka dhakado kor hoori malka dhakado kor sahan malka dhakado kor galaanjo malka dhakado gaata malka dhakado kor may weelay adduunyadan tan ee yaa ilaahay mamnuuci waayo walaa yajiizu isticmaalu awaani dahab walfidlati fidla i dahab weelsho isticmaaloshoo ma banaan la kaari dahab i fidla in weel laka dhakado weel ahaan laga isticmaalo ma banaan ilaahay haarantameeyey wayajuuzu may banaa waa isticmaalu gayrihima dahab iyo fidlo keershoona la isticmaalo weelhaan lama isticmaalo banaanta min alawaani walakalaha ku heri haddii maar ete iyo haddii walkale ete noo i haatob waxyaabahaasoo dhan banaanyin waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala markiisaas lilay maybaha ororey imaamu bukhaari imaamu muslim xadiis isku isku waafaqsan yihin oo xudayfat ibn lyamaan lakuriya mahay radia allahu tacaala canhu xadiiskaasa mayba sheegay he mayleyaha qaala samictu xudayfat ibn lyamaanga meerey saabigaas jaliila qaala meerey samictu rasuula allahi sala allahu alay wasalam ilaahay rasuulishay iyo dheegyeer yaquulu xaal oo leyi rasuulka laa talbasu nhiriteen oo ngundinteen alxariira xariir ngundinteen wala dibaaja dibaaj na ngundinteen walaa tashrabu dhanteena fi aaniyati dahabi dahab i walfidlati fidlo weelshan walanka waraabteen walanka dhanteen walaa taakulu anka-aanteen fii sixaafiha saxmiyaalsheen anka-aanteen fa inahaa awaanidaas taase lasiinku xarmi lahum nimanka muslimka anhayne gaalada ee yalle fi dunyaa addunya len iyo khuduudma reebaso maadaama usan hayn walanaa un oo muslimiinta anana lena milkinin ad fil aakhirat ilaahay aakhiriniinka banaayo adduunyamaniinka banaan amaa gaalada diinlaawyaalka meweele adduunyada walbo muslimnimaba maka jaraana haanasbay waa ka dhagada koran laakiin la muslim maka dhagada kora dibaaj may la ree nooc nafiis min thiyaabi lxariiriya la ree nooc oo eed an qiimo badan oo oo an qurux badan nafiisna ah oo xariirta marada iyo kuma dee xariirta la sheegaa ya noocii badan le waay kaasa la ree waay taasna may waaha wayajuusu walaa yajuusu isticmaalu awaani dahab walfidlat fidlii dahab weelayaasha in la isticmaalo laka dhagan banaan wayajuusu may banaama isticmaalu gayrihimaa dahab iyo fidlo heersho in la isticmaalo weelsho la isticmaalo dahab iyo fidlo heersho may laka jeedi markan wali inta un hataa sheegni ha ku heri waayo heersho waayo heersho heerka may waliba dahaban hayn fidan hayn haddii maarey haddii geed kale haddii shay kale walkaas wal isiyaaba kan usigee banaanta waay kan usigee banaanta walibiyo ha ku heli waayo maybaa lama dee sida yaaquudka oo kale waxyaabahaas waxyaabahaas oo kale waayo arrimogaas dhan mayba waxa shariga ilaahay ha ka banaayin waayo wayajuusu isticmaalu gayrihimaa dahab iyo fidl heersho weelsho in la isticmaaliya banaan min alawaani weelyaalna kuma dee wayajuusu isticmaalu gayrihimaa dahab iyo fidl heersho isticmaalshiya banaan oo min alawaani weelyaalo kumid ah oo weelyaalo kumid ah waay addahaaratu awaani oo daahire waay addaahiratu waa awaanida liana alasla alibaaxatu maa lam yari daliilun taxriim ashyaada oo dhan asal ahaan inay dhaa banaanto waay sida sharciyada ilaahay ha aroorti shay ashyaada may waa asal ahaan xalaalo asal eh banaananta asal eh walaay oo markun oo banaanantaas ku bahaa wal daliil ha aroori le xaaragnagada kor wal daliil han aroorin xaaragnagada koraan markan sida asalka ee shayka asal shay may waaha al ibaaxatu waay maa lam yari daliilu taxriim daliilu taxriim haddii aroorin fasl hada kan fasulink walshalbiha waay fi isticmaal aalati siwaaki wahuwa min sunan lwuduu wayudlaqu siwaaku aydan calaa maa yustaaku bihi min araakin naxwihi intana may ku galaanah adiga oo la odeysadaa ilkolisku nadiifiya islaamka in ilkooga adeysato rumaysato rumoysadowka yaa anfasili fasalkan may kumid ee weysaado sunantiyaa kumid ee rumaga haddii aad weysaysidaas intii aadan weysaysan korneeda rumaysata siwaaga maybaa laka idlaagay oo la erkeele lereey sheyga laka adaysaa weysaad macni maywaa maywaa ficilka oo ficilkana wal eree oo markaad adaysadaas rumaysa rumayso falkana wal eree siwaaga may kale siwaaga la ereeyhi majaas ahaan lanka magaawey sheyga laka rumaysaa wal eree aalada laka rumaysa yani way waha aaladaas laka rumaysa may nagdaas wal al walaayibi sharciga ilaahay banaayo usku banaanadaas waa aala laka rumaysa oo banaanga nagdaas taasna banaanta sharciga ilaahay markunkaasa ka banaan awaani dahab walfidati waxyaabahaas oo dhan waaye kan laka rumaysa araaga iwalinah araag adiga iwali adiga lagma dawaayo macnaha may waa shay welba oo ka kan oo daahirna ah yaa laka rumaysado kor waay yaa laka rumaysado kor walkakan walkasta oo kakan oo daahirne shardi walaad rumaysaas ini daahirhaadaan ini kakanaadano hakoofuji koraan waaye wasag iyo afka nadiifi koraan markunkaasa lere ruma rumagaasna sharciyada ilaahay mayu aha sunnika iyo sunno weliba eedlan jeeli waaye mayweele nadaafadii ku qiibgaadadaas diin alislaamin waa diinu nadaafa waa ilbahnimada iyo nadaafada yaa eed eed yaan dhiirigeliya islaamka mayweele diin ilbah e waaye wasaq iyo isdulaayow shaqa makale diinta islaamka wasiwaaku adikii amrumagii mustaxabun kii lu sunaayaa waaye sharc ahaanna jeeli fii kulli haali maanaha markii la leeyay mustaxab waaye ahkaamta markii la rooga ahkaamta maraatib le sharciga ilaahay markii la rooga sunnada maanisha meelka jeedee martabad yani ma jartee waajib yaa jarta waajib kudama ma jaree sunni jarta sunnada kudub ma jaree mubaax yaa jara dhinigaas sheyga oo oo oo la kafaray oo ma'muurka waay dhiniga kale nahyigan may kooyay xaaraam yaan sarhayd ma hakigde kiraahiya hakihigde intaasoo layska darsha marka maraatibul ahkaama lagu hadale markii markuu hogonka sheega qur-aankana isku sii han aroortay awaamirta iyo nawaahida marka amartkan amar wujub miya amar nadma miya amar ibaaha miya amboonhayna nahigan nahi tahriim miya nahi kiraah miya yani saas waay marka maraatibul ahkaama lagu hadale markii saas leey dadka gaara maysa galadaana sunnada sunnadii nabaga sunno sunno le macnaa hataa sunatu rasuul markii lamaylikaweed maylikaweeda axaadiiu rasuula likaweeda sida qur-aanka oo kale ma aha axaadiia likaweeda markan qur-aanka mayba ahkaamtaha aroorta iyo maraatib leh kadaalika sunnada ahkaamtaha aroortin maraatiba leh saasa likaweeda markun in la adeysado waajib ma ee laakiin sunno eedlan jeeli waay wasiwaaku rumoysadowka mustaxabun sunno waay fii kulli xaalin min al ahwaali xaalo kasta ilaa bacda zawaali iriidi markii zuulo gadaalsho maahin lisaa'imi lanka sooman haddii la nasbeeyob wa huwa adiga fii halaathati mawaadica mowdacyaala sida eh ashaddu kii dornaash badan waa istixbaaban min istixbaabin higa sunonimada eedanka doranyi cinda taqayuri lfami kan koowaad mowduc koowaad afka madi doorsoomo waay min azmin aamusnaan iwa gayrihi aamusnaan heershe ka doorsoomo wa cinda alqiyaami sulumowka agtiis waay min annoomi hundurmeed ada haku kahaasa wa cinda alqiyaami sulumowka agtiis waay ila salaad salaad adaan kahaas may waaha in la rumaysado sunno mustaxabe waa sharciyada ilaahay markii la rooga maybad may waaha mayna daliilin aha ani saas ete hadii wiri oo annasaa-i i nasaa-i geershay oo laku wiri caaisha radi allaahu canha أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك رمغ مطهرة للفم واي رمغ ما ريهن أفكا داهرية له مرضاة للرب إلهي أن الدنيا أمين شل يان إياري لانكوب رماي سداو أفيين نذيفية إلهي نرالي جلي مرضاة للرب واي لأنه أفكا كرامي لي ما يلك حسي إلهي لك قلنت مدجيدان لك رماي سداو أفكا qur-aanka laka akriye ilaahay laka huse maywaha nabaga lakaga salliye markuun sharafa ley saas daraadiye markuun in nadiif haado lafade markuun rumaga qiimada ley maywaha dahaari afkan iyo afkaa daahir weele ilaahayna raali geliye imaam bukhaari yaa weriye imaam bukhaari yaa weriye markuun mayba sunni iyo xaalo kaas yaa sunni xaalo kaas ma dhigeli ley mar kasta waay mar reebayi ma jirta ilaa bacda zawaal lisaa'imi ilaa iridimadi zawaalka waxa sheegnay safiinada ka sheegnay zawaal may baa la reey waa musalaah macruuf e waa cinda alfugahaa fugahada agti ee musalaah macruufka e waay markii oo irido samaawaadka kala barka ka teeganta oo marka dhiniga yar andhawaat waay dhiniga irido meelan dhiyaas oo orsi andhawaadaas ya zawaal la ree oo samido dhatiga ku zuulle zawaalkaas wali ku dambeeyay lankii soomanay ini rumoysada sunno ma ah yaa ereen may laraay fogahada qaar ku tirsan qaarna ma ereen walba ma dhabaas markaas wal rumoysado kor khilaafa ka jar laakiin sida oo madhabu shaafici leemay waa bacdu zawaal mal rumoysado kor waay bacdu zawaal mal rumoysado koro markasta sunnow ilaa bacda zawaali iriidi markii zuulu ku dub maahin saasa ereen lisaa'imi qofka saa'imka hadii liin nisbay waay qofka saa'imka haddii lignasbeeyoba qofkii soomanaay mebeley maylan daliilsidee arrinteeda aan daliilsadana xadiid oo imaam bukhaari weriyi iyo imaamu muslim abaa hureyre laku weriyi radi allahu canhu an nabiyu sala allah alay slam qaal la khaluufu fami saa'imi qofka sooman afyay wasaq shay irihadiis adyabu kii dhiib badanoog oo ilaahay oroodiis ka dhiib badan waaye min riixil miski sheyga maskaga lere eedan carafa walaa adduunyada yaal walaanka caraf badan maski lere maska caraftiis yaa ku caraf badanyi lanka sooman afyay riixidiis saasa iri rasuulka sala allah alay slam xadiidkaas oo bukhaari muslim ha orooray abi hureylah ku yiri radi allahu tacaala canhu waraximahum allahu tacaala saas daraadiya markan fogaad may ku qiyaasadeena afkaas isbedeli oo lanka sooman soon daraadid iska bedeli mal zuuliye kor ma weelay riixidiisa haddii yallaka raahoysade bacda zawaal mandarka daahirka yani xashiire laakiin ilaahay oro isaag iima keley marka arrintaas in la zuuliyo isticmaalo yani la zuuliyoona mahaboon kiraahi waaye saasa ereen saasa ereen saasere laakiin xadiidkaasaa ku qiyaasaniya ereen maadaama xadiidka dadka leh markun bacdu zawaal saa'imka ini afyay rumooyo rihidii zuuli kiraahiyu dadka qaba saasa qabaan sida laakiin leyin istiwaagaas afka ini la zuuliyo waxyaabahaas kiraahi waaye markii la leeyi lanka saa'imka ina fi kulli xaalin waa ilaa saa'ima markii la leeyi bacda zawaal soonkaas marka haddii soon farale iyo haddii soon nafle iskumada waay soonka haddii sunna iyo haddii farale yaab arrintaas yeede markan haadaa idaa lam yakun muwaasilan waay lanka haddii laan soon joogda sooma on hayn hum haddii saale waa ilaa fa yukrahu min awali nahaari walow linaxwi wuduuyin haadaani saa arrinta saase taas wali ha ku heri inta kale markasta soon soonka markun rumaga sunna waay rumaga sunna waay wahuwa siwaaga fi alaaati mawaadica sidmakaangna ashadu kii daron u istihbaaban sunanimadiis sidmakaangna sunanimadiis waaba zaaid bu eed baa zaaid ingad sunnu markasta ma larnay sidmawdacna sunadiisaa sii dorsadaas waay wahuwa siwaagi fi alaaati mawaadica mawdayaal side fiisho ashadu kii dornaasin badan waa istihbaabaan higa sunanimada ma ayn sididaas fiiri inta taqayur lfami afkama di doorsoom afkama di doorsoom aad ku dareenta mayka doorsoom min azmin shib lankobol badan shibhaad aamusinaad afyeymay waa doorsoomay markaas sunanimadiis ashad waay iyadaa aan adagda iwa kayrihi doorsoonka aamusnaanta wali keyrshi ah haddii ka doorsoom waay min azmin aamusnaan iwa kayri azmi keyrshi haddii ka doorsoom azmiga aamusnaan baan lehe kayr alazmana may lehe azmi keyrshi may lehe may waaha shay karihi leh oo kale aanti basala aanti tuunga aanti wal afka ursiyaawa aanti inaad rumaysato rumagaas madaa sunu sunanimadiisna ashad waay eedaan ashadan at weliba waa cinda alqiyaami surumowka agdiis waay kan la maad sunanimadiis ashadka ed markii qofka ha ka hawaay min anoom hundurmeed ha ku kah markii qofka biniaadanka hundurmaha ku buraariga oo hunduro hundurmaha ku in rumaysado sunno ayeen حديث ما يبقى دليل إمام بخاري إمام مسلم وريم غيرهما عن حذيفة من اليمان لكويري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول شيء ما هاي إذا قام حدي استاغو من الليل همينك استاغ يشو سمي مري جري فاه أفجي بالسواك عذيا مري جري مركي درما كو كان مركي أسلنك ديده كذلك أبو داود ما يوري أبو داود غير شيء أن عائشة رضي الله عنها ما يكوري إنه ana nabiya sala allah alay wasalam ilaahay rasuulshay kaana may ahaaye laa yargadu laa yargudu nabiga in hunduraan min leylin walaa nahaarin hamiin imaalanba fayastayqida reed ha buraarigaw ilaa tasawaka qabla an yatawada'a intiusan weysaaysan kahor yaa cadiysada jari saas daraadiya markun haddii hundurma laha ku kahoon waa cinda alqiyaami gumowka agtiis iyo sunanimadiis adagda min anoom hundurmada laha ku kahow kansadaha sunanimadiis adagdamay waa in la sumayso adag adkaadaas oo eed sunanimadiis an adagda waa cinda alqiyaami kahowka agdiis waaye ilaa salaati salaad inta kelin qumaw madi salaad adag galaasoona salaadima hadii aad galaas inaad adiisat sunuhu sunanimadiisna zaa'id waa inkastoo markas sunis sunno aad sadiida makaan haddii afkaad doorsooma aamusnaan amba walshay kiraahi oo uraa aad aanta afka doorsooma sononmays zaaid waay madii aad hundirmaha ka sononmays zaaid waay madii aad salaad angumaasoon sononmays zaaid waay mayna daliilin ahahun waliwiriyey imaam bukhaari imaam muslim waliwiriyeenga daliilin wagayruhuma an abi hurayrata radi allahu canhu ani nabiyu sala allah alay wasalam mayli ku yiri gaala meerhay rasuulka ilaahay lowlaa an ashuqa calaa ummati haddii aan ummatay dhabaab ma ahaateen la amartuhum bisiwaaki ruma iyo faralahay cinda kulli salaatin salaad kullishay agtay in rumaysadaan saas daraadii amar amar waajib man ka dhegna waay macnaa waajiba ka dhegka faday laakiin waajibnimadii maynku tabay umutay dhabtoodaas waay salaad kasta lanki in rumaysana salaadiis ma ansahaas rumaga waajib waaya leerhi lahay naharis daraadii marka saas lanfudusahay sunnu waa leerhi sunnu waa leerhi saasaa marka taas may ka tusaas marka una sununnimadii ashad at yaa daliilin at yaa ka tusaas riwaayo imaamu axmed lakuri may haytay la amartuhum bisiwaaki maca kulli wuduuyin weyse kullishe may fara lahaay markas la weysaasa un lilrumoysada amra iijaabin wahada daliilu istixbaab lmuakad marka markii salaadi lungumaa madi la weysaastawba lamad waayo kadalika cinda alwuduu weysna lamad waa in la sumo sediidaas waqtina sunanimadii zaa'id ya nagadaas waayo sunanimada sediidaas waqta zaa'ida nagadaasa edi ed yaana zaa'id nagadaasa marka intaas mayba may kale lamid ah amarkun la sheego amr le nadib waaye una haddi sheegni nabagana sala allah alay wasalam saasa lah ku yiri amarkan amrulwujuub may amrulnadbi waaye wallahu subxaanahu watacaala aclam may baanta ka gaabyana dersigayn saddexaad oo kitaabkii abu shujaac haayina ka saabsan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu